kursigii labaad oo dalka ugu sarreeya aan ku fadhino iyo wakiil aan ka nahay ummadda waxaa maanta aad maqasheen ilaa shalay laga qaato in maalinta mawluudka uu yahay u noqdo maalin oo ka mid ah hiidaha qaranka soomaaliyeed inuu noqdo sida xataa wasiirka awqaafta uu halka ka sheegay bisha annagu aan nabigeena caleyhi salaatu wasalaam uu dhashay waxaan u bixinay mawluud waana ummadda keliya oo magaca u taqaana bishaasi micneheedu waxaa weyaan awoowayaasheena ayeeyaasheena dhammaantoodii waxay ahaayeen axibaa'i rasuul caleyhi salaatu wasalaam ayay ahaayeen intaas unbaa baarlamaanku uu ka tarjumay buuxaas shacbiga ayuu u tarjumay inuu rasmi ka dhigo wax ziyaada aan samayni kara mid haddaba si shakiga u baxo mar dambe aan laisweydinin mawluudka ma id id qaramayniya mise ma aha si shakiga u baxo anigoo ah guddoomiyaha baarlamaanka muxdiniinta iyo koowaad ay garab joogo waxaan ka codsanaynaa inaad xilliga lagu kaalmaysaan annakaad isla qaadayna marka cidii dacwoonaysa qawlaya salli wasallim daa'iman abadan calaa xabiibika khayri lkhalqi kullihim